ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ikhwata alcisaa galabta waxaan halkan ku ballansanaa jamaacada tabliiqa rag culummaahoo ka tirsan iyo aniga iyo shiikaas halkaas horiyo sheekh cabdinaafica ballanka waxaa soo xiray rag jooga oo reer tabliiq ahaa jiray oo laakiin masaa-ishu ka ishkaal galeen tabliiqa oo safadhiyaa soo xiray haddii raggii joogay hadday iyagu ka been sheegayeen saaxiibkood waa kuwaana iyagaa yidhi waa soo ballamin war ma soo ballamideen sheekii waa kuwaana kow labo saddex saddexdaasaan kulliba kaa qaana intii ballanka aniga ii keentay ma garatee saddexdeedaa ballanka ii keenay oo jamaacatu tabliiq ka mid ahaa jiray kadibna ishkaalinta ka gala yidhaahdeen hanala ka qanciyo hadday diinta ilaahay ka mid tahay manhajka tabliiq sidaasaan ku nimi waxayna tahay kadibna saaqi waxaa la ii sheegay mar oo shan saac ah inuu yidhi imaam aan maa kana soo qaybgelinna cillada aanan uga soo qaybgelayna waxay tahay waxaan moodaayey in meel yar la yskula hadlaa ee aan daddexdiis la yskula hadlayn war maydin soo yidhi hadalkaas iclaankaasaan diidanahayo waa imaan rabe mayna yidhi aniga intaasaa la ii keenay hadday been tahayna asagii raadiya xataa isaga intay ka daba tagtaan waxaad tidhahdaan idinkoo ballansan iclaan inta la iclaanshay iclaankaas ma nacday oo dadka dhexdiisa in laga hadlaa bal weydiiya marka haddii isagii baaqday annaku waxaan samaynaynaan hadda inin sheegaa annaka waxaan u nimid allah subxaanahu wa tacaala addoommada caqligooda uma tala saaran oo markuu abuuray ma dhihin caqligan inin siiyey igu caabuda ma dhihin kitaabu soo dejiyey rasuulna waa soo diray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkii uu soo diray uu wuxuu caddeeyey asagaas raacidda la raaco in badbaadadu ay ku jirto khilaafidda la khilaafana uu halaaggu ku jiro fi dunya waalaakhira annaka marka waxaan u nimid inaan burhaaninno oo aan caddaynno manhajka tabliiqa inuusan ahayn manhajkii nebi maxamed lala soo diray sala allahu calayhi wasalam ee uu yahay manhaj mubtadaca oo gabaal laga aas-aasay oo aan islaamka ilaah subxaanahu wa tacaala soo dejiyey nebi maxamedna loo soo dhiibay uusan ka mid ahayn kuna dhisnayn waxaan uu u imaanayay jaanibka kalena oo ay u ballansanaayeen haddaan hadalkaas nidhaa inay difaacaan manhajka oo ay caddeeyaan siduu ku waafaqsan yahay sunnada saasaan isku ugu ballansanay ayagu qaybtoodii waa la baaqdeen laakiin annagu qaybtayda la baaqan mayno waxaan burhaanaynaa oon caddayhaynaa inuusan manhajka tabliiqigaahu manhajkii nebi maxamed la yimid ahayn salawaatullaahi wasalaamu calayh annaku intaasaan caddayhayna wixii aan nidhaahno hadda waa la duubaa wixii aan nidhaahno waa la duubaa haddii marka ay noqdaan wax oo aan sax ahayn waxaa laga rabaa ciddii haddana mar kale liclaamaha ka doodile intaas waxa weeyaan ujeeddadii loo yimi waxaan marka ujeeddadan ka hadlayna waa sheegnay ujeeddadan ka hadlaynaa waxay tahay manhajka tabliiqigaa ma ahan manhajkii nabiga ilaahay usoo dhiibay sala allahu calayh wasalam ma ahan kaasaan rabna inaan ka hadalno walaalayaal waxaad ogsoon tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga markuu soo diray wuxuu naamray inaan isaga ku dayanno laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyawma alaakhir ilaahay weynaa subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay nebi maxamedaa dayasha ugu sugnaatay qofkii allah raje ka qaba riladiisa iyo maalinka aakhira inuu badbaado ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii nebi maxamed idinla yimid ka qaata sala allahu caleyh wasalama waxa uu idinka reebayna kahara oo iskaga fogaada nabigeena salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi xadiis saxiixo bukhaari iyo muslim waba taqaanaan man axdatha fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddu arrintayadan aan halkan ku hayno oon aniga ilaahay ii soo dhiibay qofkii wax ku soo daraa qofkaas shaygaas uu ku soo daray waa marduud ee shay la aqbalayo ilahay agtiisa maaha nabigeena sala allahu caleyh wasalam xadiis saxiixo muslimka ku yaalla wuxuu leeyahay maa min nabiyin bacatahu llah nabi ilaahay soo dira ma jiro ilaa kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calaa khayri maa yaclamhu lah nabi ilaahay soo dira ma jiro ilaa dushiisa waxaa xaq ku ahaa oo waajib ku ahaa oo ilaahay ku waajibiyey inuu ummadiisa u caddeeyo wax kasta oo khayro uu ogi nabi kastoo ilaahay soo diray nabiyaalkao dhanna waa guteen nabigeennaana ka mid a nabiyaalkaas gutay sala allahu caleyh wasalama oo afdalu rusul ah nabigeenna ka mid a sala allahu caleyh wasalama oo ilaahay weyna diintii usoo dhiibay iyo wax kastoo khayr ah oo adduunyada khayr lagu gaaraa ama aakhiro khayr lagu gaaraa oo ummaddan ilaahay ugu soo dhiibay oo uu ogaa waa u sheegay waa u sheegay xadiiskana xadiis saxiix muslim ku yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga intii uusan oobsan sanadii tobnaad xajul wadaac maalinkii sagaalaad oo carafo la taagan yahay wuxuu soo dejiyey aayaddan alyawma akmaltu lakum diinakum diintiinni maantaan inin dhammaystiray waa maalin jimca waa maalin ciid oo carafo ah oo sagaalaadkii bisha dilxija ah maantaba diintiinni waan inin dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydii aan idinkugu talagalayna waan inin taam yeelay wa radiitu lakum lislaama diina islaamnimadaas nabi maxamed loo soo diimaan diin ahaan raalli idinkaga imaamu maalik wuxuu yidhi famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu lyawma diinan maalinkaas ilaahay aayaddaa soo dejiyey wixii aan diin ahayn maanta diin noqon maayaan diin maahan mana noqonayaan maanta wax alla waxaan maalinkaas diin ahayn maanta diin noqon mayaan qofku haddii uu yidhaahdo shay nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam uusan ogeynaa diin ah aayaddaas ilahay uu ka soo horjeeda alyawma akmaltu lakum diinakum ilaa allaa dhahaye hadduu yidhaahdo waa sax oo diinta nabigu intuu joogaa kaamil laga dhigay oo uu aayaddaas rumeeyo laakiin shaygaanuna waa diin waxaa la leeyahy bay ma nabigaa qariyey haddii ilaahay kaamil yeelay ma nabigaa qariyey hadduu yaha nabigaa qariyana balaayadu ka carabaya balaayo ka daban ku dhacay sababto aan nabigii allah soo diray nabiga asagaa wuxuu leeyahay maa min nabiyin bacaahu llahu ilaa kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calaa khayri maa yaclamu llah ummadiisa xaqay ku heedu wax kasta oo khayroo u ogyahay inuu ummadiisa tuso waana tuso xaqaas waa guta waana weydiiyey alaa hal balaqtu war maydin soo gaarsiiyiru nabiga sala allahu caleyh wasalam markaasay yidhaahdeen nacam markaasuu yidhi allahuma fashal ilaahu markhaati ka ahaw ummaddii adii soo dirtay waa kaasa inaan soo gaarsiiyey ayagiyaa markhaati ka kacay ilaahu markhaati ka ahaw nabiguna sidaa u soo gaarsiiyey ilaahayna waa kaamil yeela wax alla waxaan maalinkaas diinahayna diin maaha sidaas daraaddeeda manhajka tabliiqiga magac ahaan diin maaha caqiid ahaanna diin maaha usuushuu ku dhisan yahayna diin maaha acmaashay ka shaqeeyaanna diin maaha intuba maaha intaan marka hadda manhaj dhan oo dawladu ku dhisan tahay hal mara lagama hadli karo laakiin dhowr kelimaan ka soo qaadana insha allahu shiikhuna waa iiga dambayna waxaan ka bilaabaa jamaacatu tabliiq magacoodaano magacoodaan laftirkiisa mubtadaca wuxuu untusaa oo kaliya magacaasu islaamka ka mid maahan fii shayin uga mid maaha laakiin wuxuu tusaa xisbi isbahaysan yihiin intaasa magacaas laga faa'idaysana wax kale oo laga faa'idaysana ma jiro sababtu waxay tahay islaamka ilaaha magac u baxshay huwa samaakum lmuslimiina min qabl hadda ka hor iyo diintanba alla muslimiinu ku magacaabay dadkan muslimiinu ilaahay ku magacaabay sunnada nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi asmaa dhowra oo kaleeto ayay dadka muslimiinta ku magacowday sida firqa naajiya sida daa'ifatu lmansuura kulli asmaadaasoo dhanna tabliiq kuma jiro laysa fii kitaab illah walaa fii sunnati rasuuli llahi sala allahu calayh wasalam haddii aysan sidaas ahayn oo tabliiq muslimiin layidhaah ay jireen hadeeraa laga rabaa qofkii hayo meeshay kitaabka ilahay uga siilay magac tafliiq la yidhahdo oo muslimiinta la yidhahdo ama ay sunada nabiga uga jirto kitaabka ilaahayna kuma jirto nabigana sala allahu calayh wasalam weligiis daa'ifo magaceeda la yidhahda tabliiq maba maqalba asagu iska daa inuu sheego asaga laga soo gaaray asxaabtuna ma aysan aqoon daa'ifta la yidhahda tabliiq taabiciyaalkuna weligood ma maqal koox la yidhahda tabliiq afarta a'imo oo madaahibtaada taqaaniina weligood ma aysan maqal daa'ifa la yidhahda tabliiq weligood ma aysan maqal weligood ma maqal sidaas daraaddeeda magaci waa mubtadac shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa fataawa alkubraa mujalladka saddexaad safxada afar boqol toban iyo shan hadalkaanu ku leeyahy wuxuu leeyahay hadalkaas qad samaana allahu fi lqur'aani almuslimiina almu'miniin ilaahay qur-aanka wuxuu noogu baxshay muslimiin mu'miniin cibaad allah magacyaalkaas alla qur-aanka noogu baxshay falaa nacdilu can ilasmaa allatii samaana allahu biha ka leexan mayno magacyaalkii ilaahay nagu magacaabay annaga muslimiin mu'miniin cibaad allah ilaahay baa nagu magacaabay magacii allah nagu magacaabay ka leexan mayno ilaa asmaa'in magacyaal xaggoodna ma u leexayno magacyaalkaasu axdathahaa qowmun dad gadaal ay ka keeneen wa samuuhaa hum wa aabbaa'uhum oo ayaga iyo aabbayaalkood ay ku magacaabeen maa anzala allahu biha min suldaani rijana alla uusan u soo dejin magacyaal aan ilaahay nagu magacaabin nebigiisuna nagu magacaabin sala allahu calayh wasalama ilaahayna uusan u soo dejin wax xujaa inta kii alla nagu magacaabay ka tagno ku leexan mayno hadalkaas waa inii sheegay meeshuu ku yaalla wakadalika sidaas oo kale imaamu maalik imaamu daarilhijra anin u yimid markuu u yimid wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdallah as'aluka can mas'alatin ajcalu ajcalu xujatan fii maa bayni wa bayna allah caza wajalla su-aalan ku weydiina mal mas'alaan kaa raba oo ilaahay yaaniga dhexdeena xujo aan ka dhigto macnaha mas'ala sunna oon ku badbaadaan kaa raba aan ku dhego taasaan ku weydiina markaasuu imaam maalik wuxuu ku yidhi maa shaa allahu laa quwata ila billah sal wixii alla doonaa dhaca awoodna malihi ila allah maahane weydiiba soo rid su-aashaada wuxuu yidhi ninkii man ahlu sunna ahlu sunna yaa ah ilaa qof kasta ahlu sunna magacaas waa jecel yaa ah ahlu sunna magacaasaan rabaahe imaam maalik hadalkiisii dhegayso wuxuu yidhi ahlu sunnati aladiina laysa lahum laqabun yucrafuuna bihi laa jahmiyun walaa qadariyun walaa raafidiyun wuxuu yidhi ahlu sunno waa dadka wax naynaas oo lagu yaqaana aysan jirin wax naynaasa oo lagu yaqaano tii alla u baxshay maahane maba jirtaba wax naynaasa marka firqooyinkii markaas jiray oo sunnada ka lexda u miisaaliyey wuxuu yidhi laguma yaqaano qadariyo raafido jahmiyo kulli laguma yaqaano ahlu sunna saasaa lagu yaqaana maba le magaci alla u baxsho magacaan ahayn allah ku magacaabay muslimiin mu'miniin cibaadallah wax magacii ilaahay u baxshay aan ahayn laguma yaqaano haddaad ku aragto daa'ifo magacii allah u baxshay ka leexday oo u leexday magacaan allah u bixin waxaad garataa inaysan ahlu sunna ahayn hadalkaas imaamu maalik ayaa yidhi waxaa hadalkaas soo guuriyey ibnu cabdilbari fi lintiqaab safxa hamsa wa alaaiin ahlu sunna magacooda kii alla u baxshay magac u ah magac kale male magac kale male maxay culimmadu u diidayaan waxay u diidayaan alla magacu baxshoo kii alle inay iska leexdaanay mid ibnu aadam u leexdaanay diidayeen waxay u diidayaan nabigooda ka dhexshay inay magac kale la baxaan sala allahu calayh wasalam xadiiskan dhegayso imaam axmed bin xambal musnadkiisuu ku qoran yahay wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalama man dacaa bidacwati aljaahiliya fa huwa min jufaa'i jahannam qof alla qofkii jaahiliyada yeerashadeeda ku yeerta wuxuu ka mid yahay dadka jahanama markaasuu yidhi wain saama wa sallaa wa zacma annahu muslim ha tukado ha soomo ha ku andacoodo inuu yahay xataa muslim markaasaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam fadcuu bidacwat allah war ugu yeedha yeeristi allah allah yeeristiisa ugu yeedha markaasuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalama fadcuu bidacwat allah allatii samaakum bihaa middii allah inuu ku magacaabay middaas ugu yeedhi dadka muslimiin mu'miniin cibaadallah ugu yeedha marka qofkii muumin ah oo nabi maxamed sala allahu calayhi wasalama manhajkiisa ku qanacsan raalli ku ah doonaya inuu xawdkiisa ka cabo magcii nabi maxamed ku tilmaamay muslimiinta isagaa ha ku ekayso isagaa ku filan isagaa ku ekayso intaas waxaan uga gudbaynaa alismu tabliiqi laysa min asmaa ilasma muslimiin ka mid maaha hadduu ka mid yahay qofkii hayaa laga suga aniga ka mid maanan le hadduu ka mid yahay qofkii haya aa laga suga ilaahu markhaati ka aho inaan leeyahay ka mid ma taas waxaan halkaas intaasaan uga gudbaynaa waxaan gelaynaa tabliiq waxay sheegteen inay dadka ugu yeerayaan diinta allah ilaa tabliiq waxaan ula baxnay leeyihin marka la weydiiyo nabigaa yidhi yidhahdeen balliquu walow balliquu canii walow aaya aayad baan ka dhigay war wax iga gaadhsiiya ummadda marka muballiqiin aan nahay nabiga xaggiisaan wax ka wadna sifadaasna maba leh maxaa yeelay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wixii ilaahay u soo dhiibay ee ummadda dhaxashay ay gaadhsiiyaan dadka maxaa ugu weynaa tawxiid tawxiida ugu weynaa tawxiida ugu weynaa wixii nebi maxamed loo soo dhiibay sala allahu calayh wasalam ambiyada dhammaantoodna loo soo dhiibay tawxiidka jamaacatu tabliiq say u yihin tawxiidkii nebi maxamed loo soo dhiibay dadka ma ugu yeehaan sala allahu calayh wasalam waa maya kalla uma kalla inaysan ugu yeerinna ayagii waa naga maqnaadeen allah soo aruursheen waxa weyn annaku waa sheegaynaa waa caddayhaynaa inaysan ugu yeerin hadda hadday joogaan iyagi inay ka hadlaana rabno laakiin iyagii baaqday laakiin waxaan caddaynayna inaysan ugu yeerin ummadda tawxiid horta walan waa qabla kulli shayin tawxiidka waxaad ogsoon tihiin waa tiirka koobaada islaamka oo ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala nabi kastuu soo dirayba uu u soo dhiibay tawxiidku waa kaas culamaa lmuslimiin tawxiidka macnihiisa markay istiqraareen oy raacraaceen oy tatabuc ku sameeyeen macaani saddexuu ku kooban yahay yidhahn tawxiid rububiya in rabbinimo allaah loo qiro abuurista milkiga iyo maamulka inuu keligiis leeyihi waxay qismiga labaad ka dhigeen tawxiid aluluuhiya ilaahnimada inuu allah iska leeyahay oo cibaadada keligiis uu leeyahay oo loo daayo alasmaa wasifaat iyo ilaahay asmaada uu isku magacaabay iyo sifaadda uu isku tilmaamay sifaadda uu nebigiisu ku magacaabay sala uu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalama in lagu tilmaamo saddexdaas qaybood ay ka dhigeen saddexdaas qaybood salafan wa khalafan ay culummadu kala dhexleen salafkiiya ummadda saas u baray culummadii salafkaa bartay khalafkiina sidaasay uga dhexleen jamaacatu tabliiq waxay inkirayaan tawxiidkii nabiyaalka loo soo dhiibay inuu sidaas kale ahaa inkiridaasna faa'iidada ugu jirtaa waxay tahay waxa ay wadaan ee tawxiidka ay ku magacaabayaan kii nabiga inuusan ahayn inay qariyaan xikmadda ku jirta meeshaas way inkiridda saddexdaas marka inuu ahaa aan marka hore aan tusayno inuu saddexdaas ahaa horta ugu horeyn saddexdaas inuu ahaa waxaa caddaynaa qur-aanka kariimka qur-aanka kariimka qof kastoo akriya aada uga fahmaa awalan wa qabla kulli shayin faatixadaan ku tukanaa caddaynay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin rabbi waa mix waa maalik khaaliq mudabbir wey axadka koonkan milkiye maamula iska leh wey waa rabbinimo allah loo qiray ko rububiyo aa ilahay halkaas ku caddeeyey midda labaad cibaadatullaahi waxda tawxiid aluluuhiyana faatixada caddaynay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin keligaan allow ku caabudayna keligaana kaalmahan kaa dalbaynna alasmaa wasifaat ilaahay sifaat in lagu tilmaamo na faatixada caddaynay alraxmaan araxiim labadaas sifo oo kalimaadka oo allah sifaaddiisa ka midaa ku jirta qur-aanka kariimka mar iyo laba iyo saddex midna maahan sidaasu ugu socdaa ilahi weyne subxaana watacala wuxuu mar kale leeyahay fii suurati maryama rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa allah ciharyaalka iyo dhulalyaalka iyo inta udhaxayda rabbigooda wey halkaas alla wuxuu iskugu sugay inuu rabbi yahay oo rubuubiye uu keligiis ka leeyahay oo asagu abuuro milkiyo maamulo haddana cibaado isku sugay facbudhu rabbigaas caabud wastabir licibaadati allahaas inta caabudid cibaadadiisa ku sabr ku dulqaado cibaadana inuu keligiis leeyahi alla isku sugay alasmaa wasifaadu alla isku sugay wuxuu yidhi hal taclama lahu samiyan war wax ku darsama ma taqaana ilahay oo ku samiya wax ku asmaa ama ku sifaad ah oo meel ka shabaabmeelu og waa ma jirto sidaas inay tahay selafku saalix iyo khalafkiiba oo subanaaba waa isku raacay selafku saalix iyo khalafkii subanaayo selafkaas ku dayday kulli waa waddadaasay mareen waddadaasay mareen selafkiiyaan akrayna saasna waa diidan yihin ogow jamacatule waa diideen halka masjidkaana waadhow kusoo baxeen ay ku diideen raggii joogayay la doodeen aba fafadhiyaba oo yidhaahdeen wax rubuubiyaa iyo wax uluuhiye la yidhaah iyo wax la yidhaahdo n asmaa wa sifaat oo saddexdaasa selaf kama sugnaan mana jirto ma jirto waa fafadhiyaan raggay kala niqaasheen oo halkan kitaabaha ugu keenay oo ay ku diideen selafkii dhegaysta aqwaashiisa marka ugu horayda selafku saalix waxaan soo raraynaa abu xaniifa abu xaniifa waa salafu saalix wuxuu geeriyooday boqol iyo kontonkii oo marka imaamu shaafici dhashay hadalkaanuu leeyahay rubuubiye iyo uluhiye dhegaysta wuxuu leeyahay kitaabkiisa la yidhahda alfiqhu absar safxada konton iyo ko wuxuu leeyahay wallahu yudcaa min aclaa allah waa loo yeeraa waa la tugaa kor saasaa la yidhaha marka la tuga ilaa kor u kaa jiraa laakiin iyagu may ma oga dadkana ugama yeera inuu kor jiro insha allah markaan dhow gelaynaan ka hadlayno kor yud allahu ilaah yudcaa waa loo yeeraa min aclaa kor laa min asfala hoos maya ilaahow ilaahu iiga soo gargaar weli lama arag qof yidhaahda miyi iyo magaalo culumo iyo caamo ilaahu ii soo gargaa weli lama hayo qof gacmaha hoosu taagan sidaasaa ah sidaasaa la yeela y meesha uu jiraa gacmaha loogu taagtaa markaasu wuxuu yidhi fiiri hadalka ujeeddada kale waa kanaa lays maxaa loogu tilmaami waaye hoos wuxuu yidhi liana alasfal hoos laysa min wasfi arububiyati waaluluuhiyati fi shay hoos rubuubiyada ilaahay iyo uluuhiyada midna tilmaam uma ah rabbinimadiisana uma qalanto uluuhiyadiisana uma qalanto waa rububiya iyo uluuhiyada waxa dhahana waa abu xaniifa selafku saalix saas u qaybi jira uluuhiye iyo rububiye wakadalika alimaam abu cabdillaah cubaydullah ibnu muxamed ibnu baba almutawafaa alaaa mia sabca wa tamaaniin oo la oorsadoo dhintay hijiradu markay eed saddex boqol toddobaad saddex boqol siddeetan iyo toddobo wuxuu leeyahay hadalkan kitaabkiisa leha alibaana can shariicati firqati naajiya wa mujaanabati alfiraqi almadmuuma wuxuu leeyahay hadalkan wadalika ana asla aliimaani billah aladi yajibu cala alkhalqi ictiqaaduhu fi isbaati aliimaan alaaatu ashyaa wuxuu leeyahay arrintu waxa weeye iimaanka asalkiisa oo allah la rumeeyo oy addoommada waajibka ku tahay inay caqiideeyaan oo ilaahay loo sugo waa saddex saddexdaas macno weeye dhegaysta axaduhaa an yactaqida alcabdu addoonku waa inuu caqiideeyaa rabbaaniyatahu allah rabbinimadiisa rabbinimo waa inuu caqiideeyo waa baabkaa ko waa rabbinimo waa garan sababtuu caqiidayna waa maxay waxaa la rabaa u yidhi liyakuuna inuu ahaado bidaalika caqiidaynta uu rabbinimo alla u caqiideeyey daraadteed mubaayinan mid ka fog limadhabi ahli tacdiil kuwa ahlu tacdiilka ah madhabkooda inuu ka fogaado aladiina aladiina kuwa laa aladiina kuwa laa yuhbituuna aan sugayn saanican koonkaanba wax abuuro ilah la yidhaha inuu jiraba kuwaan sugaynaa jira dahriintii o kale iyo shuuciyada hadda joogto o kale kuwaas si uu u khilaafo waa inuu rabbinimo suga waa kow waa midaas waa garana rububiyan halkaas ka helnay labadii kalean kaa rabnaa ibnu badda wuxuu yidhi wasaani midka labaad an yactaqida waa inuu caqiideeyaa waxdaaniyatahu ilaahay waaxidnimadiisa cibaadada inuu la kaliya waa inuu caqiideeya waa waxdaaniyada waa cibaadada alla loo kali yeelo waa mid labaad waa tawxiid aluluhiya waa inuu caqiideeya wuxuu ka faa'iday hadduu caqiideeyo wuxuu yii wuxuu ka faa'iidayna liyakuuna si uu u noqdo mubaayinan mid ka fog bidaalika caqiidaynta sababteed min mabaahibi ahli shirki kuwa ahlu shirkigaa oo cibaadada allah axad kale ugu dara kuwaas madhabkooda inuu ka fogaabaa la rabaa si uu kuwaas madhabkooda uga fogaado cibaado alla kaliyaha iskale waa inuu caqiideeyo taasna waa tawxiid aluluhiya kii saddexaada noo haray wahaaliu midka saddexaad oo addoonku inuu caqiideeya ay waajibka ku tahay an yactaqida waa inuu caqiideeyaa mawsuufan ilahay inuu ku tilmaaman yahay bisifaati sifaat inuu sifaat wax la yidhaha leeyahay allah waa inuu ucaqiideeya allah waa inuu caqiideeya taasna wuxuu ka faa'iiday yuu uga socmaa allati wuxuu yidhi asmaada laa yajuusu aysanba banaanayn ilaa an yakuuna ilaah inuu ahaada maahane mawsuufan mid ku tilmaaman bihaa asmaada oo min alcilmiga ah waalqudrati ah waalxikmati ah wa saa'iri maa wasafa bihi nafsahu fii kitaabihi iyo wax alla wuxuu ilahay naftiisa iskula tilmaamay wuxuu meeshaas uga badbaadaa inuu noqdo mubaayinan liahli madaahib almucadila waalmushabiha kuwaas uga badbaada kuwaas uga badbaada kaasna hadalkaasna waa ibnu badda oo tawxiidkii saddex ka dhigay alimaam ibnu jariir dabari waa taqaanaa mufasirkii weynaana waa kana hadalkiisi waa kana imaamkiina hadalkiisi wuxuu yidhi ama macnaa laa ilaha ila allah laa ilaha illa allah macnaheedu inuusan ahayn fiiriya laa ilaha illa allah macnaheedu wax badan waxaad maqli doontaan tabliiq oo ku fasiraya laa darra walaa nafica ila allah laa raaziqa ila allah ma ahane ibnu jariir dabari dhegayso waa cibaad alcibaadatu lilahi waxda wey waa kana ibnu jariir dhegayso ibnu jariir wuxuu yidhi ama macnaa qawluhu laa ilaha ila allah ama macnaa qawluhu ilaahay wuxuu yidhi ama macnaa qawlihi ilaahay hadalkiisa macnihiisa uu yidhi laa ilaha ila huwa waa suuratu alcimraan bilowgeeda uu sharaxa markaas suuratu alcimraan bilowgeeda wey wuxuu yidhi macnahaas waxa weeye fainahu ilah abara wuxuu fainahu hadalkaasu dheh khabarun waa war min allahi ilahay xaggiisa ka yimid caza wajal akhbara ilah wuxuu sheegay cibaadahu addoommadiisa ana aluluhiyata ilaahnimada waa uluhiyaday khaasatun waxay gaar u tahay bihi billah uluhiya allaha iska leh duuna maa siwaahu wax alla waxaa ka soo haray uluhiye ma leh oo waxaa ka soo hayay yihiin min alaalihati ilaahyaalka waalandaada kuwa ilahay la garab dhigo waxaaso dhama ma leh wa ana alcibaadata cibaadaduna laa tasluxu uma suubato walaa tajuusu umana banaana ilaa lahu ilaahay maahane cibaadada wuxuu ku mutuu yidhi waa litafarudihi ilaahay la keli noqoshadiisa birubuubiyati rabbinimadiiu la gooni noqday wa tawaxudihi iyo ilaahay la gooni noqoshadiisa biluluhiyati ilahnimadii uu la gooni noqday uluhiya iyo rububiya waa ibnu jariir dabari saddexdaas imaamaan idinkaga soo qaadan oo selaf keliya ah oo selaf keliya ah saddexdaas in loo kala qaado laa ilaha ila allah oo la yidhaha tawxiid alrububiya tawxiid aluluhiya alasmaa wasifaat hada mad manhaju salafu saalix waa kaasa saasaana u burhaaninay annagu inay jirto mid walbaana kitaabka ku yaala waa inii sheegay maxaa marka meesha waxa ku qarsoon maxay tahay marka sababta loo leeyahay rububiye iyo uluhiya ma jiraan meesha waxaa ku qarsoon waa mix waxaa meesha ku qarsoon rububiye oo macnaheedu yahay abuurista iyo milkiga iyo maamulka allaha iska leh macnaha sidaasa kufaarta in yar maan inta kale wa ogolaaya qofka macnahaas laa ilaha illa allahu ku fasirana wuxuu ku fasiray macno kufaartu taqaano inay taqaanaan hadda inaan ka dhergeyna dhegaysta laa ilaha ila allah macnaheeda qofka ku fasira laa khaaliqa walaa raasiqa walaa daara walaa naafica ila allah wuxuu ku fasiray macno aan salafu saalix ku fasirin oo waxa weeyaan kufaarta xataa garanayso bal ibliis saara taas og wuxuuna warkiisu imaanaa inuu yidhahdo ibliis xataa waa muumin taasuu imaanaa inay sidaas tahay ibliis aan dhegaysayna war wax ka gaalnimo badan ma taqaana ibliis waa ma jira soo ma ahan ibliis waa ogyahay ilahay inuu abuuray inuu ilaahay dili kalena waa ogi inuu ilaahay dili karana waa ogi inuu addoommada ilahay beri qiyaama soo bixi karana waa ogi intaasnana ibliis ogi ilaaha ibliis la hadlay wuxuu ku yidhi ilaah maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday war yaa ibliis maxaa kuu diiday axadkan gacnahayga ku abuuray inaad u sujuudi diido maa manacaka maxaa kuu diiday muxuu ku jawaabay ibliis qaala ibliisa wuxuu yidhi ana khayrun minhu anaa ka khayr badan sababtu waxay tahay khalaqtanii aniga ilaah adaa i abuurtay fiiriya khalaqtanii aniga ilaahu adaa i abuuray min naarin dabaad iga abuurtay wa khalaqtahu aadanna adaa abuuray adaa abuure leeyahay inuu abuuray waa ukirayn wa khalaqtahu aadanna adaa abuuray min diinin dhoobaad ka abuurtay ilaahaan idinku dhaarsheeye ma qof muumina ku shakisan ibliis inuu ogyahay marka in ilahay abuuray ya qof muuminu markaas kadib ku shakisan yahay oo taas maqlaya in inuu ibliis og yahay allah inuu abuuray aadanna abuuray oo uu khaaliq yahay haddana dhegayso inuu rabbi yahay oo wax milkiyo wax maamulu rumaysan yahay ilaahay markuu saas yidhi wuxuu yidhi qaala rab fakruj fakruj minhaa wuxuu yidhi khalaqan min naar wakhlaqtu min nar qaala fakruj minhaa fa innaka rajiimu ka bax minhaa minhaada min asamaa ow min aljanna ow min tilka almanzila ow min jumlati almalaa'ika saddexda midda rabbi u celi ama afar ka dhex bax malaa'igta fa innaka rajiimu naxariista ilahay mid laga durjiyaa tahay dhegayso marka bacsiga in ilaahay soo baxayo ibliis waa ogi waa ogi wuxuu yidhi ibliis qaala rabbi qaala rabbi rabbiyo wuu leeyi fiiri rabbi rabbi waa maxay khaaliq maalik mudabir axadka i abuurayo axadka i maamulow axadka i milkiyow ii taag ilaa yawmi yubcasuuna maalinka addoommada laga soo baxay intii laga gaaro iiji hay dili nafta iga qaadeen ilah adaa nafta wax ka qaadeen inuu nafta alle wax ka qaadana waa ogi qaala inaka min almundariina ilaa yawmi alwaqti almacluum waqti la ogaya intii laga gaaraa lagu kaadayahay war ibliis wuxuu aaminsan yahay ilaah inuu abuuray oo aadan abuuray oo ilaah subxaanahu watacaala soo bixiyo addoommada ilaah addoommada inuu soo bixiyo oo dacfi jiro war ibliis ma kaafir baa mase waa muumin waa kaafir subxaana allah ma qofka ku shakina waxaas intaas keliya ilaahay weynaa laguma rumeeyo intaas keliya maha imaanku haddaba ka waran marka haddaad laa ilaha illa allah ku fasirtoo tidhaahdo laa khaaliqa ila allah axad kale wax abuuray ma jiro ibliisna wuxuu leey laa khaaliqa ila allah waa runta intaas waa isla ogoshi ee wax siyaabaha keen keen wax siyaabaha lagaa rabo wax siyaabaha lagaa rabo haye qofkan laa ilaha ila allah macnaha saasa ku fasira wuxuu qabaa fircoon inuu yahay muumin maxaa yeele fircoon intaas waa ogaa fircoonna dhegaysa ilahi wuxuu leeyay subxaana watacaala muusa la dooday markaasu wuxuu yidhi laqad calimta lawallaahi ilaahii baan ku dhaartaye qad calimta waad og tahay fircoon maa anzala inuusan soo dejin haaulaay aayadaha sagaalka oon wado maa anzala haul ilaa rabu samaawaati ciraryaalka dhulalyaalka allihii abuuray milkiyey maamulay maahan axad kale inuusan soo dejin wallahi waa og ee way jahde shaydaanka nabi muuse laftooda laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu samaawaati walard saasuu ku leeyi haye haddaad tiraa marka ma ogeyn soo warkaagu maaha nabi muuse kadaab u ahaa warkaagu ma noqaa ilaa muuse wuxuu leey war waad og tahay ya muuse wuxuu leeyahay waa aad og tahay haddaad tidhaahda ma ogeyn soo warkaagu maaha fircoonaa saxnaa ee nabi muuse ka been sheegaya ma ogeyn soo warkaagu noqon ma seed marka khayr ku yeelane haddaad tidhahda fircoon ma ogeyn waxaad u hiliday fircoone ilaa nabi muuse le waad og tahay soo nabi muuse been kuma adan xogno haddana ilaahay dhegayso falama jaatum aayaatunaa mubsiratan qaaluu hada sixru mubiin fircoon iyo waa suuratu naml suuratu namli tii horena waxa weyan waxay ahayd israa suuratu namliga ilahay wuxuu yidhi falama jaatum aayaatunaa mubsiratan markay aayadaha yagii u yimaadeen fircoon iyo saaxaabadiis ayagoo cadcad qaaluu hada sixru mubiin waxay yidhahdeen waxaan falfalka cad nagala tag markay leeyihiin falfalka nagala tag ma waysan ogeyn inay xaq tahay dhegaysada waa ogaayeen ilah wuxuu yidhi wajaxaduu bihaa aayadaha waa diideen wastayqanadhaa anfusuhum naftooduna waa yaqiiniday naftoodu waa yaqiiniday maxaa loola jira annahaa min cindi illaah inay allah xaggiisa ka timid alla soo dejiyey nafta fircoon iyo odayaasha la joogay waa yaqiiniday allah dhaha haddaad tiraa ma yaqiinin sow mahan ilaah been sheegay sow ilahay kuma aadan afcelin maxaad khayraho leeda marka allah ku dhahaya naftoodu waa yaqiiniday anaa og anaa naftooda ogaayo waa yaqiinido alla kuleey maxaad dhihi adigana ma waxaad dhihi markaa ma uusan ogeyn ilahay subxaan allah ilah waa naga keenin balaayo waa yaqiiniday dhe sidaas alla yidhi dhe si kale khayr looma jirta naftoodu way yaqiiniday ee jahdigay ka aheed islaamna kuma soo gelin kufaaru ahaa farcoon kaafiru ahaa ma ku soo gelin kufaaray ahaayeen asagay wixii la joogayo yaqiinsanaa ee diidayay kufaaray ahaayeen sababtu waa maxay yaqiin qalbiga waan ogahay ilaahay cirka iyo dhulka inuu abuuray islaamka laguma soo galo intaas kaliya intaas kaliya laguma soo galo haddaad og tahay waa inaad carabkana uga dhawaaqdaa ficilkana aad waxa weyan uga hogaansantaa sidaas weeyaan maxaa yeele iimaanku maahan iqraar kaliya tasdiiqun biljanaan wa camalun bilarkaam wa qowlun billisaan saddex weeye iimaanku haddaba marka haddaan idhaahno ummadda cirka allah abuuray waa sax ilahayna waa yidhahda qur-aanka dadka waa ku waariyaa dhulka allah abuuray geedahaan alla abuure biyahaan cabayna alla abuure waa run laakiin ilahay intaas marka hadla cibaadadu kaba dhiga ilahay intaas abuuray caabudu yidhahda ilahay mushrikiintii kufaartii cardeed ee ilaahi weynaa subxaana wa tacaala nabi maxamed usoo diray sala allahu calayh wasalam ma ogaayeen cirka ilaahay inuu abuuray oo dhulka ilaahay abuuray oo risaaqadooda ilaahay leeyahay oo maamulkooda alla gacanta ku hayo ma ogaayeen mise ma ogeyn waa ogaayeen fii suurati yuunus aan akrino ilahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qul nabiga subano waxaad ku tidhaahdaa man yarzuqukum min asamaai waalard cirka yaa risaaqada ka keena roobka ka keena dhulkana markii risaaq roobka ku do yaa ka soo saara midhaha aman yamliku samca walabsaara dhagahan aad haysataan yaa iskaloo idin siiyey indhahan aad haysataan se yaa iskaloo idin siiyey waman yukhriju alxaya min almayt wax noolaa yaa soo saaro mayd ka soo saara ukun mayda olax ah noole shimbir ayaa ka soo saara waman yukhriju lmayita min alxay maydka yaa soo saara noole ka soo saara oo ukun maydoo malax ah yaa dooro nool ka soo saaray iska daayo isku duuduube waman yudabiru amra war arrinta dhan yaa maamula maxaa ka dambayna yidhahdo fasayaquluuna allah allah ay leeyihiin allah ku dhaha allah waxay ku leeyihin saasay leeyihiin haddaad tidhaahdo ma aysan dhahaynin sow ilaahay maahan inaad ku beeninid marka sow ilahay inaad ku afcelaydo maaha ilahay wuxuu ku leeyahi war anaa abuuray waxaan daran waxayna leeyihiin allah waa ii ogoli intaan qul afalaa tattaquuna hadda miyaysan ka cabsayn marka fiiri taasaa raba inaad dabadhigto markaad cirka sheegto oo dhulka sheegto oo aad wax kasta sheegto waa inaad cibaadadiisa amarta oo daba dhigta uluhiyadii imaamu ibnu kasiir wuxuu leeyahay xaafid ibnu kasiir wuxuu leeyahay ixtaja allah manaa ixtaja tacaala cala almushrikiina biictiraafihim calaa waxdaaniyatihi wa rububiyatihi calaa waxdaaniyati ilaahiyatihi allah wuxuu u xujaystay mushrikiintan qiritaanka iyo ogaashada ay og yihiin in ilaah rabbinimo la gooni noqday xaafidka dhigaa mushrikiintana waxay ictiraafeen allah inuu la gooni noqday rabbinimada ilahay taas u xujaystay wuxuu yidhi hadduu abuurista iyo maamulka iyo milkiga la gooni noqday waxa weeye ilahnimada u daaya marka alla uxujaysaa alla uxujaysanaya haddaba waxaad garataa walaalle intaas mushrikiintiiba ogaa alle ayaana sidaas ka markaati kacay nabigana dhegaysa xadiiskan saxiixulmuslimka nabigeena sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiix muslimka wuxuu leeyahay mushrikiintu waa xaji jireen markay xajaayaana talbiyadaa lay lahaayeen wuxuu leeyihi waxay dhihi jireen labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malaka labayka ilaahu waan ku ajiibnaa sow adugu nabadhiina lasoo xajiyo sow nabadhiina ilaah lasoo xajiyo ilaahu waan kaa yeela weliba yeerid mar a maahan waa ijaabatan bacda ijaabatin mar kasta waa kaa yeerayna ilaahu waana soo xajayna waana kana mushrikiinta carbeed wey laa shariika laka axad kulale ma jirto cibaadada ilaa shariikan ma halkaas ku kaabiya markaaskaas ma dhahayna ilahayn ilaa shariikan hal midoo kulale maahane huwa laka laftirkiisa adaa leh wamaa malaka isaga waxba ma leh hal midaa ka jira wax wax kulale laftirkiisu geed madax banaan maahane adaa leh halkaas cabo kaasa wax kulale haye halkaasay ay kufaar ku ahaayeen war walaalayaal haddaad diinta iska dhega tirto oo sunnada iska dhega tirto oo tafsiirka salafka iska dhega tirto sow shaydaan shiquu noqon mayo walaal mad ilahay ka cabsataan sow ma ogid in qabrigii dhowya sow ma ogid in la isxisaabinayo sow ma ogid badbaadadu hal dariiq inay tahay maxaad walaalayaal isku dhegatiraysaan sidaanay kufaartu dhihi jireen waa taqaanaa xajkay markay yimaadaan waxay leeyihin ikhlaaska keligiis waxba kuu tarimaan cibaadadu markay maqbuulo noqoydo iimaan waa in marka hore la helaa kadibna laba sharti oo kale la helaa iimaan qofka laga hela kadib laba shartiya laga sii rabaa waa itibaac inuu cibaadadan nabigu la yimid sala allahu calayh wasalam sida nabigeenuba yidhi man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddu qofkii ku cibaadaysta cibaado aanan amrin oonan anigu u dirin waa la ridinaa cibaadadaas nabigeenna dhaha sala allahu calayh wasalam waa itibaac in la helo shardiga labaadna ikhlaas waa in la helo alaa lilaahi diin lkhaaliq war ilaahay diin barax la uleey labada shardi cibaadadu hadday weydo wax ma tarido ilahay dartiis hadday kaa tahay lakin baatilaad ka shaqey wax ku tarime mushrikiintii dhegayso gabadh mushrikabaha xajka soo aaday waa taqaana sirada waa akrisateen markaase waxay leeyihiin allah markii aan ku soo caasinay oon xilliga kala nimid ma ku dawaafayno beydka ilaah markaasay mar kalena waa weydo xaggay dhigatay marka awrada waa muuqatay de beydkii dawaafe alyawma yawma yabdu kulluhu aw bacduhu famaa abdaa falaa uxilluhu liaxadin ayla beydkii ku wareegi markaasay leeda maanta geedkaygu dhammaantiisu muuqa ama gabaraa muuqa ilaa dharkii aan ku imid dharaan alle ku caasiyo ah ma ku dawaafi karo waa tuwa wax alla wixii geedkayga ka muuqdo dhafna u xalaalayma inuu iga fiirsado haye ilaahay weynaayaan ugu dhawaana anigu mana ku dawaafi karo dharkaas aan ilaahay kusoo caasiyey haye dar alla inay ka tahay ma sheegayda laakiin maxay u taraysaa walaalayaal ya maxay u taraysaa waxaas hadda isgooyintaas iyo isbahaanbiyintaas iyo isruxidaas iyo isqaawintaas intaas ilahay agtiisa ka ay helimi maxaa yeele yaa u dirsadoo yidhi adoo qaawan dawaaf ciddi tiriyaa la raba qaawni ku dawaaf ciddi tiri laba go a ragga loo diray gabdhaha dhar caadiya xijaab inay ku dawaafaan mushrikadaas marka intaas ay boodayday dharka dhigatay oo eegowday oo rafaadday oo murugtay waxay u taray ilahay agtiisa male haddaad murugto haddaad rafaaddo haddaad dhibaatooto wadadaad ku dhibaatoonay tii nabiga haddaysan ahayn waa wa shaydaan xoogga lagu eriyey wey xooggaaga xoog shaydaan lagu caybsaday wey wax uu kuu taraya male wax uu kuu taraya male ku fiirsada hadalkaas nabi maxamed ayan indhaha sala allahu alay wasalam man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa radd intaas waxaan ula jeedaa tawxiidkii oo nabigu la yimi sala allahu caleyh wasalam oo salafu saalix sidaan ay u fahmeen uguma yeeraan tabliiq dadka ee manhajkooda ay ka soo gaareen wadaadkoodii ilyaasahay ugu yeeraan sidaas weeyaan manhaj qoran wey waxaan rabaa marka inaan haddeer wax yaroo kale marka galo halkaas waxaan uga baxnay isimkoodu inuu mubtadac yahay waa hubsannay taas waxaan kaloo ogaanay tawxiidka saddex in salafu saalix u qaybiyeen iyaguna ay diideen ayadana waa hubsan waxaan kaloo ogaanay sifadan oo ah balliqu canii walow aaya oo ducaadaan nahay inaysan jirin maxaa yeelay dacwo wax dad loogu yeero waxaa ugu horeeya tawxiid asagiina ayagiyaan bahayn bal iskala day xataa ilaahay ay dadka ugu yeeraan wallahi san oqon meelu jiro badankooda haddii la yidhaha war ilahay al kuu jiraa koruu jiraa mid dhihi karaa ku yaran haddeer soo weydiiye weydiiya oo waxaad tidhahdaan ilaaha aad dadka ugu yeertaan in la caabudo oo laga dambeeya aad dadka ugu yeertaan al kuu jiraa ila dabaylaha annaku ma caabudne sidii jambi ibnu safwaana ilah meelu jira aan loqon annaku ma caabudne noo sheega ilaha aad dadka ugu yeertaan hadday yidhahdaan kori jira iyagoo markadka dhex taagan anuu luuq ninka hadlaya maka hadla ayagoo saas la isku dhe hor fadhiyo hadday yidhahdaan kor ah ilaah iyagu jira oo kaan sheegayna waa midka ka koreeya makhluuqaadkiisa alla ilahay kelimadaas waa ku gubsan waxaana ka laama hadla intaan kusoo fadhiisaan leh nimankii markaskooday ka sheegeen ilaaha ay dadka ugu yeera inuu kor jiro ee kelimadaas xalad ahayd halkaanaan ka dhaha markaskii ha ka yidhahdeen ilaahaan inin kugu yeerayna inaad caabud ilaa nabigaa saas dhihi jiray oo dadka weydii jiray ayn allah halkuu jira ilahaad caabudayda fi samaa war waa mumina ictiqaafo inaha mumina war waa muminada ii xore wax la adoonsado maleh ii xore waa muminada nabigaa saas ugu imtixaani jiray dadka salawaatu ullahi wasalaamu calayh nabigaa saas ugu imtixaani jiray waxaan hadda u gudbaynaa manhajkooda manhajkoodu manhajkii nabiga maya sala allahu alayh wasalam waxaan ka soo qaatay oo kaliya afar asal afar asalaan ka soo qaatay waxay usuul waxaa jira dastuur nimanku waa dawlad caadiya dastuuray degsadeen oo ay leeyihiin afar afartaanaan laazimayna afar waa yaraysayna afar waa afar afar nadaam u degsanoo dastuuriya marka afaraan ka soo qaatay waxay yidhaahdeen arbacun laa natakalamu afar kama hadalno afartaas aysan ka hadlin bal in nabiyaalka iyo ducaadu ka hadli jireen aan fiirayna ko asiyaasa anaku siyaasa kama hadalno siyaasa kama hadalno inaan ka hadalna lama ma ogolin war kelmadaas ma dhihi jireen yaa la baxay aniga siyaasa kama hadalno nin ku soo muruqo ku duquba ii sheegay oo iga qoray siyaasa kama hadalno ay yidhahdeen siyaaso kama hadalno qowlkaas ah qowlkaas haddaan haddaysan dhihin oysan u dadka barin alla ilahi anaan ka laabanayo oysan dhihin siyaasa kama hadalno ee siyaaso in laga hadlaa ma tahay dariiqadii nabiyaalka iyo dadkii dhaxlay ma tahay dariiqadii nabiyaalka mse maaha ma taha horta inay inay tahay marka bal aan burhaanino marka waa burhaanayna inay tahay qaala rasuul اlahi salى اlahu alayh wasalam kaanat banuu israa'iil tasuusuhum اlambiyaa kulamaa halaka nabiyun khalafahu nabiyun wa inahu laa nabiya bacdii wasayakunu khulafaa fayaksuruuna nabiga wuxuu yidhi sal اlahu alayh wasalam reer banuu israa'iil tasuusuhum اlambiyaa tasuusu saasa yasuusu siyaasatan siyaasa waa maamul waxaa arrintooda maamulayay oo maxaan halkaan saan yeelna saas yeela sidaan sidaan yeelna sidaas yeela waxaa siyaasadaas gacanta ugu hayay nabiyaalka markii nabi dhintona nabiya usoo baxay mar alla markii nabi dhinto nabiya usoo baxay markaasaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam nabiyaalkaa siyaasadda u hayay laakiin aniga nabi igama dambeeyo aniga haddaan dhinta nabi dambe soo bixin ma waa yahay hadduusan nabi dambe soo baxayn halkaan aadanayna xadiiskaas bukhaari iyo muslim wey waa kanaa nabiyaalkiyaa ka bedela xadiis kale xadiiskaas bukhaari iyo muslim waxa xadiis kaleeto oo imaam tirmidi iyo abu daawuud ay wariyeen oo saxiixu jaamici sagiirka ku yaala nabigu wuxuu leeyahy sala allahu alay waslam xadiis dheer u ahaa waina alambiyaa waina alculamaaa warasatu lambiyaa culummadu waa dadkii nabiyaalka dhaxlay waina alambiyaaa nabiyaalkuna lam yuwarifuu dhaxal uma siin culummadan dhaxashay dirhaman walaa dinaaran diran iyo dinaar midbaa dhaxal uma siin oo maxay culummadu ka dhaxleen inamaa warisu lcilma cilmiyay dadkan dhaxal siiyeen faman akhadahu cilmigaas qofkii qaataa faqad faman akhadahu qofkii cilmigaas qaataa akhada bixadin waafirin nasiib weyn uu qaata waxaan rabnaa marka nabiyaalkii waxaan ogaanay shaqadoodu inay ahayd siyaaso horta oo ay siyaasadda kama hadla midda fircooniga oo isgaadgaadidda kama hadla ee waxaan ka hadlaya ummadan adduunyadooda waxay ku wanaagsanaa lahaayeen iyo aakiradooda inay nabiyaalka kala tashadaan nabiyaalkuna u sheegaan nabiyaalka iska lahaa nabigeenu wuxuu yidhi aniga nabigama dambeeya laakiin culummadu waa dadkii nabiyaalka dhaxlay nabiyaalkana lacag kama dhaxline waxay ka dhaxleen cilmigii oo ahaa ummadan in loo maamulo masaalixdooda adduun iyo midda aakhira meeshay ku gaari lahayeen oo la yidhaha sidaas yeela aakhira rila alla ku gaaraydaane tanna yeela adduunyada ciso ku gaaraydaan labadaba dad kasta oo siyaasadooda aan ku dhisin inay kitaabka allah iyo sunnada nabiga waafajiyaan oo culummadaas aan kala tashan ee siyaasadooda ku dhisa manhaj kalena adduunyada waa dulli aakhirana waa dulli waa shaqadii nabiyaalka culummadoona waa dadkii nabiyaalka dhaxlay laba maado weeye qofka yidhaha siyaasa ka hadli maaha ko dariiqadii nabiyaalka anugu kuma socdo aniga shaqadeydii maaha midda labaadna anugu cilma maahi wey marka siyaasadda kama hadalno ama ha laga laabto ilahi ha looga toobad keeno ama labadaas mimbarka laga sheego annaka nabina kuma socono dariiqadiis cilmana mani masaladaas waa ka gudubnay asalkaas asalka labaad waxay yidhaahdeen laa natakalamu mas'alata alkhilaafiya masale khilaafiya anagu kama hadalno mas'ala khilaafiya kama hadalno tanaa tii hore ka daran tii hore roone tanaa ka dar tii hore inkastoo ahe dariiq nabi kuma socdo oo wax ka shar badan aanan ogeyn tanuna un ka sii dara sababtoo ah waxay khilaafsan tahay kelmadaasu ujeeddadii ilaahay kitaabka usoo dejiyey nabigana loo soo diray taasay khilaafsan tahay nabiga waxaa kitaabka alle ugu soo dejiyey rasuulna looga dhigay ummaddii way iskhilaafsan tahay haadaa xalaalun markaasuu leeyahay la bal xaraamun haadaa shirkun markaasa mid kale leeyahay kallaa bal tawxiidun mid kalaa leh haadaa kufrun mid kalaa leh la bal iimaanun way qortaa la isugu jira waad aragtaa nabiga ilahay wuxuu usoo diray rasuulkana loo soo dejiyey khilaafkaas inuu ka hadlo oo uu yidhaahdo hada iimaanu wahada kufrun hada shirkun wahada tawxiidun hada xalaalun wahada xaraamun ummadda ukala xaliy qofkii dariiqii nabiga qaada qur-aankana ujeeddadii loo soo dejiyey u raacayana waa inuu sidaas ku socda in loo soo dejiyey qur-aanka dhegaysto ilaaha sheegah ilahi wuxuu leeya subxaana wa tacaala fi suurati fii suurati naxli wamaa anzalnaa calayka alkitaaba wamaa anzalnaa ma soo dejin calayka korkaaga nabiow alkitaaba kitaabkan wax kale uma soo dejin ilaa litubayina inaad ummadda u caddayda maahane alladii arrinka ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi dhexdiisa waxaan u soo dejiyo keliya qur-aankan wax alla waxa ummaddaas isku khilaaftay inay caddaydo qof alla qofkii nabiyaalkii raaca qofka doonaya xikmaddii qur-aanka loo soo dejiyey waxaa waajib ku ah waxa la isku khilaafa inuu ka hadlo oo uu yidhahdo haadaa shirku wahaadaa tawxiid haadaa iimaanu wahaadaa kufrun haadihi bidcatu wahaadihi sunna waa inuusaa jira hada xalaal hada xaraam waa hadduu ku soconayo ujeeddadii qur-aanka loo soo dejiyey qur-aanka saasaa loo soo dejiyey wahudan iyo hanuunin wa raxmatan naxariis ayaa qur-aanka loo soo dejiyey liqowmin dadaan loo naxariisana yuminuuna qur-aankaan rumaynayo naxariis weeye adoo halaagsami lahaa oo afar dadaalkuguma yara oo deeq kuuma baahan oo dhilibkaagi waa dhammaaday dariiq shaydaanna waa ku socotay qur-aankaa kuu naseexayna oo kale maahan dariiqaanu dariiq ilaah qur-aanku waa naxariis marka waa raxma qur-aanku raxmo wey ujeeddada qur-aanka loo soo dejiyey aayaddaas waxaa fasiray fiiriya walaalayaal aayaddaas ibnu jariiru dabariyaa fasirahay dhegaysta aayaddaas ilaahay leeyahay qur-aanka ujeeddo kale uma soo dejin waxaan u soo dejiyey in dadku waxa ay isku diidan yihiin aan u kala caddaydo aayaddaasaa ibnu jariiru dabari fasirahay dhegaysta wuxuu yidhi ibnu jariiru dabari waa tafsiirkiisa yqul tacaalى dikrhu ilaah wuxuu leeyahay xuskiisu sareeye lnabiyihi sal اlahu alayh wasalam wamaa anzlnaa ma aanaan soo dejin ya muxamadu muxamadow calayka korkaaga kitaabana kitaabka iyaga kuguma soo dejin wabacana rasuula rasuul wabacanaaka kumana soo dirin rasuulan adoo rasuul ah ilaa khalqinaa makhluuqeena kuuma soo dirin ilaa waxaan kuugu soo dirayo keliya litubayina inaad u caddaydo lahum dadka ma arrinka ikhtalafo ay isu khilaafeen fiihi dhexdiisa min diinilahi diinka ilahay xaggiisa wixii layskaga khilaafay wax kastoo diinta ilahay layskaga khilaafay inaad u caddaydo taas ayaan kuugu soo dejiyey oo fa tucarifahum aad ummadda barto asawaaba saxda oo minhu diinka ka mid ah waalxaqa xaqa min albaabili baabilka inaad uga caddaydo wa tuqiima calayhim dadka korkooda inaad kula oogto bisawaabi saxda xus minhu oo qur-aanka ka mid ah minhu qur-aanka xaggiisa xaalu ka ahaaday dhe saxdaasu xujat allah ilahay xujadiisa alladii xujadii bacasaka biha ilahay kula soo diray wuxuu leeyahay ujeeddada dhan oo nabiga qur-aankan lagugu soo dejiyey dadkaana inaad xaqa iyo baatil ku kala caddaydo wey haddaad tidhaahdo waxa dadku isku khilaafay ka hadli maa warkaagu waxa weeyaan ujeeddadii qur-aan loo soo dejiyey anugu ka hadli maa waxaana faa'iidada kuugu jirtaa maxay taha marka faa'iida kuugu jirtaa inaad dad badan hesho marka ilaa qofku hadduu yidhahdo sida waxa weeyaan jahligoo dhan daduu ka ilaha qofku hadduu yidhaahdo aniga qofna taabama kanuu shirkigiisa ha haysto kanuu tawxiidkiisa ha haysto kanuu bidcadiisa ha haysto kanuu sunnadiisa ha haysto aan wada soconno qof waxiisa aan kaa taabay marka la nicma caamoo dhan aad heli ilaa culummo maahan qofku nacayo arki maysa laakiin maxay faa'iide leedahay ii sheega waxay faa'iide leedahay walaalayaal dadka o dhan inay israacaan faa'iido ma leeda awal khilaaf nagama dhex jirin horta mogtan ayaa dhexdaan haddii dad loo daynayo aan culummadayda dariiqada u daysan haba culummadayda qabuuraha nacunsii jirta oo ciidda aan nacunsii jirta oo na dawaafii jirta wax is haysta iyo wax murmaan lama erga faraha laga qaado iyagii qabuuraha iyagaa laiska dhuuqi jiray waa la dawaafi jiray biyooleydaasaan sagaal goor toddoba goor la aadi jiray ninkii toddoba gaaro xajuu tirta jira ku xisaabtami jiray hal xaja aan waddadii ha loo daayo ummadduna isma haysan haye ha loo laabta hadde marka haddaan waxa la rabaa ay tahay ummaddu inay israacdo tiiba la isma haysan yaa isku haysan waad ogeydeen biyooleydaydaasaa iska aadayna toddoba goor haddaad gasho xajkaagaa kuu xisaaban waxa weeyaan ciiddaadaad iska soo xambaarse ariga ku tahliisho dadka ku tahliisho dhibaata ma jirin ilaa wax un aan shirki ahayn iyo waxa weeyaan dariiqii nabigo laga lexday balaayada jirta intaas eh laakiin muran ma jirin marka haddii muran la-aan la rabo ha loo daayo dadkii hore shirkiga ku waday ummadda haddii muran la-aan la rabo haddii ujeeddada la rabaa ay tahay in allah diintiisii la nooleeyo haddii ujeeddada la rabaa ay tahay inaan ka badbaadno care ilaahay iyo cadaabkiisa haddii ujeeddada la rabaa ay tahay inaan xawdka nabi moxamed ka waraabno sala allahu calayhi wasalama haddii ujeeddada la rabaa ay tahay inaan dulligan maantana saaran ka badbaadno aan raacno dariiqii nabi moxamed sala allahu calayh wasalam wax alla waxaanoo kale waa dulliya aan iska dayno waxa kale waxaan ku gaarayna mal intaan kale haddii la rabo in la israacana dabaa dadkaan haysi ha loo daayo waad ogeydeen ha loo daayo halkaas marka waxaan ogaanay mas'ala khilaafiya ka hadli mayno wax jira maahan waxaan rabaa oo kaliya inaan axasuusiyo mas'ala khilaafiya haddii xataa ay tahay afarta imaam hadday isku khilaafaan waa la fiirina haddii afarta madabood mid kamiduu qabo nas hadduu khilaafo ama ijmac saxaaba uu khilaafo waa la ridina sida munkarka loola dagaalama loola dagaalamo ee imaam weyn a qaba la dhihima mar hadduu nas khilaafo ama ijmac khilaafo waa la ridina hadduu qabo iska daa waxa weya wax oo soomaali isku khilaaftay iska daa kuwaas khilaafi lama yidhaha haddii afarta madhabood mid kamiduhu qabo laakiin uu aayad qur-aan khilaafo ama xadiis nabi uu khilaafo ama ijmac uu khilaafo aayad qur-aan hadduu khilaafo ama xadiis nabi khilaafo ama ijmac khilaafo waxa weya waa lagu ridina in lagu ridinaayo dhegayso abu xaniifa iyo cumar ibnu khadaab yaad idinla fadli badan ma kala taqaanaa cumar laa shaka subxaana allah cumar miyaad ku sheekaydaa cumar ibnu khadaab xataa hadduu xadiis khilaaf waa lagu ridina cumar oo lagu ridiyey dhegeysi laa abu xaniifa iska daaye cumar oo lagu ridaaye dhegeysi yaa weliba ku ridinaya ma taqaanaa cumar yuu yahay horta ma taqaanaa waa khulafaa raashidiin waa casharatu lmubashiriina biljannu ka mid yahay waa khaliifkii raashidka ahaa waa ninkii nabigu yidhi sala allahu alay sl qof mulhama hadduu ummaddayda ku jira waa isaga haddana yaa ridina ma taqaanaa wiilkiisi yaa ridina cabdullahi ibnu cumar yaa ridinaya dhegeysi inta masale sunnada ku khilaafay wuxuu yidhi waxaa wariyey xadiikaas asarkaas waxaa wariyeen dhi tegey imaam tirmidi dhegayso wuxuu yidhi imaam tirmidi wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu cumar waxaa u yimid nin reer shaama oo weydiinaya tamatuca wuxuu leeyahay inta xajka marka la aado ta tamatuc la sameeyo oo la xalaal noqdo kadibna la iska xaji karaa masaladaasuu weydiiyey markaasu wuxuu yidhi hiya xalaal arrintaas waa bannaantay waa xalaal arrintaasu xalaal wey waana bannaanta saasuu yidhi markuu yidhi wuxuu yidhi kii shaamiga ahaa ina abaaka qadnaha canha ee aabbaha addida cumar ibn khadaab muadnad ogey aabbaha addida cumar ibn khadaab waa ka xanaaqay cabdullahi ibn cumar mar haddii la yidhi arrintan waa bannaanto nabi maxamed sala allahu alay slam ay ka sugnaatay qof dambe in la soo garab dhiga maba ahanba maba ahanba fiiri wuxuu yidhi wuxuu yidhi waxaa dhaha cabdullahi ibn cumar ara'ayta in kaana abi qad nahaa canha wa sana'aha rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam waxaad iiga warantaa haddii aabbahay diiday rasuulkuna sameeyey amru rasuulillahi sala allahu calayh wasalam yutadacu am amru abi ma amarka rasuulka la raaca mase kan aabbahe markaasuu yidhi bal amru rasuulillahi sala allahu alay slam maya amarka rasuulka la raaca markaasuu yidhi ilayka cani horta iga fogow martaba yaan agteeda kugu arkay markii sideedaba wixii shaki kaa geliyaan la yaabana mar haddii nabigiiba uu ogolaaday sababta aad u tiri waxa weeyaan qof kale aabbaha adiidan siya weli la yaabana horta bal iga tug waa cumar ibn khadaab wakadalika sidoo kale fiiriye cali ibnu abi daalib sow khulafaa raashidiin maaha sow casharatu mashariin biljanna maaha sow khulafadii raashidiinta nabigu yidhi calaykum bisunati wasunati khulafaa raashidiin maaha xadiisuu khilaafay waa lagu ridi imaam lbukhaariya hadalkan qoraa dhegeysa imaam lbukhaari a wuxuu leeyahay waxaa dhacday cali ibnu abi daaliba waxaa loo keenay niman ah zanaadiqo oo munaafiqiina markaasuu gubay markii uu gubay arrintiia waxay gaartay cabdullaahi ibnu cabbaas oo basre amiirka ah markaasuu yihi low kuntu ana haddaan aniga ahaa lahaa lama xaraqtuhum lam uxariqhum lam uxariqhum ma gubeen aniga haddaan ahaa lahaa linahyi nabiyi sal la linahyi rasuuli llahi sala allahu alay slam sababtaanan u gubayn waxay tahay rasuulka ilaaha diiday oo rasuulku muxuu yidhi laa tucadibuu bicadaab illah cadaabka alle waxa ku cadaabinin yaan dab marnaba wax lagu cadaabi walaa qataltuhum laakiin waa dili lahaa munaafiqiinta liqowli rasuuli llahi waxaanu dilaha rasulka hadalkiisa sala allahu alay wasalam rasuulka wuxuu yidhi man badela diinahu faqtuluuh qofkii diintiisa bedela oo isagoo muslima ha ridooba dila arrintii wuxuu leeyahay imaam tirmidi